ciidamada dowladda federaalk soomaaliya haan booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo ciidamada amisom haansho etoobiya oo dalka soomaaliya enroogan nabad ilaalyoga ayaa weliba iyo wadaanaha dadaala ka eedan sidii oon la wareegi lahaayeen deegaanada iyo haddee sida laciifka iyo maamulayaan ururka al-shabaab ah sida baay bakool iyo gobolka shabeellada hoose oo layska erow koonfur galbeed soomaaliya kureeda dhowaan markiis amare kabiya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ciidamadaasi iyo isweheladayan yaa weliba iyo bilaabeena howlgalo kudhine ururka al-shabaab deegaano badan oo haddii intioba hooseedeen degmooyinka gobolka baaya oo horey maamulayan al-shabaab yaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya haan booliska gaarka ee koonfur galbeed galanto ka dhikan ah intay la bilaabay howlgalladaasi maadaama iyo jaraan deegaano kale oo ku tirsan gobolka bakool mardhow galantiyo ka dhikeen ururka al-shabaab ah kureed markii deegaanadaasi iyo ku bahan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya han booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo han midooda afrika ee amisom ee dalka soomaaliya enroogan nabad ilaaliyowga ciidamada hooga dalka soomaaliya lamadii maalmood ee lahadhaafi weliba iyo weerar ka qaadana deegaano hooseedan degmada diinsoor ee gobolka baaya oo deegaanadaasi magaasholeero yaaq baraaway iyo raaxoole howlgalladaasi iyo dadaalada iyo wadan ciidamadaasiya yaa weliba ku hadlaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan welinuusa ama iyo weliba mahadnaq hanjeediy ciidamadii guulaysay deeri dhibaatadana ku kor qaaday shacabkii ka noolahay deegaanada lakuubiya ururka al-shabaab
ciidamada oo runtii haan dowladiidka ay ku horjeysadeen oo guulo badan ku sheeneen mahadnaqaana oo ciidamada amisom walaalaheen etoobiya ciidanka etoobiyan ka horeeya iyo haan dowladda soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo haan koonfur galbeed booliiska gaarka iyo nabad sugiddiis iyo dadweynaha oo gobolladan degaw dhammaantiyo oo nabadda ka wada shaqeehaayaan runtii eelidan ka mahadnagaana nabadanaasna nuugala nabadlaantiya wal oo horumara la helo korma jaraan marka intii nabaddo ku shaqaytay runtii eedeedaan ka mahadnagaan mahad ilaahay isku laaweynaa ilaahay ku tuugane haan dowladiidka oo meelo ka dhuumadahayan oo ummado dhibaateehayan inigoona inta dhimanni oo dhammaystiran runtii ee ilaahay ku tuugana magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo janaaya muddooyinkan yaa weliba yo kudhiyaayana israsaasayo iyon isjeedsadayan ciidamada kusugan magaalada baydhabo dhatiye iyadana iska dagaalayan dholol iyo weliba walyaabo kaleeda madaxweynaga yaa weliba uuse sheegay intii xilligan lanka baahnayna intiioo isdagaalan ciidamada dhatiyo dhibaatan iyo njaysadan shacabka koonfur galbeeda
dhulkun oo laiska dhammaayo hay dhibaatooyin badan lagsuubiyohayna weliba lana dhulka lanqaado koro koronqaado kor ma jiro dhulka meelisa kayaale lanki le'na lahaado doono la'an lahayna ma helo doono haddii islaaluska dhiiba haddiisu inus booba damac haddiisu dhallinyaro oo ciidan eh oo dhiijo la fado inay dalka sharaftis karaamiiska sheena ciidan ma ciidan innagade ini waddan karaamidis annagu dadka waddanka karaamadiisu annaga la fado in la qalado oo walyaalaan baahnayn la geliima dhallinyaradan waliba lahaa adoo ummadun dhon ciidan eeto ummadun dhon inaad kaalmayto lakoofado koox iyo guruub iyo shakhsiyaad inay kaalmayto oo dembina ka galloy ka aakhir iyo ka adduunyaba
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan yaa weliba uusan la hadlay ciidamada welinuusan sheegay intiyo ruujan dhibaatadiyo wadan iyo midooban an adeegan shacabsho tusan nabado waleeya eta ciidamadana wali ku codsadaane walyaalo yaryaro dhadhiyohaay maalmoon dhiyohaay waliyoona karaamadoo dilo ununana dhibaateeyow dalkina dhibaateeyow lan ciidana inuusan qabiilka sifow malan baha lan ciidana mayla fada inuusan sifadiis haata ciidanna mina sifadiisaad dadka dhanna inay aayas aawshi igana haato laakiin inku digaana dhallinyarada waan inka baaqana inayoonay arrimo yaryaro oo jiro iyo ka sifoohayn oo laka tilmaamohay wala qaadada korma runtii inuu eedan ku dheeradan dadka dhanoo dadjoe dadka dhano ahalshoe dadka dhanoo dadkiyoonay nabadyo ina sugaan lafadow dhiijo inayoonay ka dejiyaanoo ka hundiroo lafadow eh laakiin shakhsiyaad iyo koox iyo qabiil iyo guruub malanka talagalna nabadda iyo dowladnimada iyona deegasa walaaan kale kulijoh aragnaan nabadda iyo dowladnimada aan sabarnaan nabadda iyo dowladnimada qaadanaan nabadda iyo dowladnimada ka dul qaadanaan haddii liinka dul qaadanay oo wal al walba kii kooyada ka dhibsata mashkiilada yeelato runtii marlamaadii marsadahadba eedeedan kama hadnaga